jibinta jaayiga ama dhagaxa waa mid ka mid ah shaqooyinka ay noloshooda ka maareeyaan habeenka ku nool kaamaamka barakacayaasha jawhar jaayiga mar jikay ku samaystaa mar guryahaa lagu samays dad fadhiyay ka dhiganaa nintaa mar waa guri mar waa kushiin jarjiin jaayiga oo ay bulshada ku dhaqan magaalada jawhar u isticmaalaan siyaabo kala duwan sida samaynta guryaha iyo wixii la mid ah qaar ka mid ah habeenka ka shaqaysta jibinta jaayiga oo la hadlay warbaahinta isnaay ayaa ka warbixiyey shaqada ay qabtaan islamarkaana sheegay in ay dhibaato kala kulmaan jibinta jaayiga anigoo ah maryan maxamed cabdi waxaan ka shaqaystaa dhagaxaasan aadaa qashaqubkan isticmaalnay laba loor looraan soo helaynay loorkasaan baaladas wixii iska dhadhacaan ana kasoo xaxaabsanaa soo waaweyn asoo yar ee labadaba waa keesanaa maalmaha kabacdi nimaa noo imaanaa mise bajaad wato mise mootogaari wato mise dameer wato aanau imaanaa waxaanu leeyihiin jaay maa haysin jaay waa haystaa meeqa haystaa laba loor saddex looran haysanaa laba loor maa haystaa meeqa waa hal doolar marka aan soo waaweyn banaanka aan ka keeno burisaan u qaadanaya waa sii yareyna waa jijibihaynaa looran ku cabaynaynay loorkaasaan dan sidaas lagaa qaadana usoo waaweyn aha soo saarsane waa baxayne baldooska waa afkiiskii kaakan kaleentana yar waa waa gurgurbihey sidaasaa loorku ama buriska marka barkeed gacantaaba oo laga feebo buriskaaba gacanta kay iskiiga siiheyba waaba iskiiga dhufeeyba buriska maraskaa fakaada a gacantii adigoo kakawa jijibiskii rabta a gacanta hoos in iska gishtaa kinin dhan xanuunka isku haayna mar lugtow kaaga dhacaaba iska haayna xanuunaaba ku haaya saacad kaniiniyaaba laheenba oo ku jirin jaayiga mar jikay ku samaystaa mar guryaha lagu samaystaa adiga mar dad fadhiyay ka dhiganaa nin kasta sis wax oo macnaha wax nidaamkiisa is urabas ku dhistaa mar waa guri mar waa kushiin jarjiin meel kasta ada wixii rabaan ay ka suubsadaan laas badanaa guriyay u qaataan aniga waay caashe maxamed maxamuud aniga waxaan ka qoonaya qoyskayga toban iyo kow qofood waaye saqiir iyo kabiir oday ma qabo odoogayga waa iga dhintay alxamdulilah waxaan aaday waxaan aaday qashubkaan aaday waxaan kasoo qabtay lama loor lama loor toban iyo shan biriyaan suga ama labaatan biriyaan lama loor oo jaay e aan kasoo baxsaa qashan shubka toban iyo shan biriyaan suga kadib hadow ii gadmo aan iska isticmaal jaayigii markaan qodo oon ku shubo loorkii soo qaadowgiisii mugaan soo socdo meel bohol aa kala soo baxay mugaa barkood waa iskala kufey saariskiisii kalegaa mugi meel faagfaagays kalegaa saariskiisiiaba dhib kugu haayabo waaba haddii qof kaleenta wicirtin wale aniga waaba saarsa ma saartiso anigana waaba qof da-aanba iska ahaybo gaar ahaan horta dhibaato saas waa lagu qabaa ma la maroogsa karo labo baroor jaay manaajo loorkii ku ridid adigaaba waxaan ku urjaarey haysidbo jaqdiina kalegaaba ku jirto meelaha jaqdaa laga soo faahfaaga ma asa xataa laislama wada heloo haayo aad iyo aad adigaba iskaga dhibaataysan yahay kaan dhanka kale habeenka ayaa dalbaday in loo sameeyo fursad shaqo oo ka duwan midda ay maanta hayaan hay-adaha masaakiimanka oo taakulaynaysa waxaan aagu baaqayaa alxamdulilah rabcaalamiin shukru inay sii degdeg ay naga soo gaaraan waa isku dhibaataysannahay waa rafaadsannahay hay-ad noo sooma gasha anagoo ah kaamka jiliyaale aad iyo aadaan lamadaan biri u liidannahay waxaan baahannahay bulshada hay-adaha oo shaqo awur noola sameeyo oon shaqaysan oo alxamdulilah kii waxyaqaan kii shaqo kale meel kale oo naaga heli karaa ee caabis oo shaqo ee inuu noo yeelaan walaalahayna bulshada idaacadaha aan ku mahad celino aan u baahannahay aana ka cusayna anigoo camalooti oo waayeelle oo waa kaasaaye anugu gurigeyga iska joogo oo laygu wax laygu siiyo aad iyo aad gacan laygu siiyo waa iskiiga baahanahay oo wax laygu siiyo nool daruurigaas aad iyo aad gurigeyga laygu celiyo anigoo waxaan ku iri toddobaatan iyo shan jir eh anoo waa kaasaaye oon jaay u dhacdhaco dantaas anoo layga baabi'iyo addoon bari ka qabi noo ilaahay noo soo adeejiyo oo waa kaas gurigeyga laygu celiyo shaqo abuur lay suubiyo waa iska jeclahay gacantaas anoo lay fidiyo alxamdulilah gacantar ilaahay waa dheer tahay addoon bari ka qabo waxaanu u tarna ilaahay aanoo soo adeejiyo haween badan oo ku nool kaamamka barakacayaasha jawhar ayaa ah kuwa ka shaqaysta jibinta jaayiga islamarkaana ka maareeya noloshooda